الحمd للh رب العاalمين والصلاaة والسلام عlى أشرف المرسلين سيdna ومولاnا محمد نبي الmy وعlى آله وصحبه أجمعين اللهma انfcna بma cلمtna وعلمna ma ينfعna وزdna علما ينfعna وlا تجعل فيma عليna وذو السdود ma يخاaرف الثقة فيه الملا الشافعي حققه والحكم الخلاف فيه مس وللخليلي مفرد الراوي فقد ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبd ففrده xسن أو بلغ الضبd فصحح أو bعd عnه فmima شhد فاdرx ورd والمنkر الفrd kdا البrdيج الضق والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ mr فهو بمعناه kdا الشhيخ ذkr نحو كل البلح بالتمر الخبر ومالك سمى بن عثمان عمر قلت فماذا فماذا بل حديث بل حديث نزعه ختمه عند الخلا ووضعه بسم الله الرحمن الرحيم قلت وشرha khudasi adigu shalayto shadri baa inoo hadsanaa tadriiskiina inoogaba hadsanaa markaa wuxuhi qultu oo dee ciraaqa ayaa leh oo markaa waa waxaan hadalkani ku sugnayn ama arrintani ku sugnayn kitaabkii uu madminayo isaga ziyaadaadkiisii ah wa sharuhaa anwaacda tadliiska ka ugu shar badani aku taswiyati simidda la simayo ruwaadi ee lagu simayo dad maqbuula ama laatiqaata lagu simayo ka kii u saaxiibka ahaa walaalkood macnaa u saaxiibkaa weeye walaalnimad weyn kaas baa anwaacda tadliiska ugu shar badan buu ihi oo wuxuu sheekhu halkan sheegayaa raximahu llahu tacaala horta inuu jiro oo anwaacda tadliiska uu ka mid yahay tadliis lagu magacaabo tadliisu taswiya uu kaba mid yahay san uu usoo dhigtay hadalkana ciraaqi labadii noocee hore inuu soo maray nooc ka baxsan inuu yahay buu isagu hadalka usoo dhigtay oo midna tadliisulisnaad ahaa midna tadliisu shuyuukaha kana tadliisu taswiya ayaa la odhanayaa kollayna dee aimada qaarkood ama intooda badani laba noocun bay ka dhigaan waxa weeye tadliiska tadliisulisnaad iyo tadliisu shuyuukh oo midna ruux baa la ridayaa midna lama ridaye laakiin waa la qarinayaa oo wixii lagu garan lahaa baan lagu sheegahayn markaa kuwaas baanay qeybo kale sida tadliiskan taswiye oo kale oo qeyb tadliis lisnaadkii kala mid ah iyo tadliisula cabsi iyo waxyaalihii kale ee bal markaa iyaguna ay waxa weeyaan ay sheegaan ayaa bal markaa ama tadliisulqadci iyo kuwaasun bay hoos imanayaan bay leeyihin calaa kulli xaalin tadliisu taswiyuhu waxa weeye kollayna waa dadkii dambe say ku idlaaqeen raggii hore qudamada ahaa tajwiid bay ku magacaabi jireen xataa iyagoon magaca tadliis raacina waa ninbaa isagoo xadiis warinaya oo sheekh siqa ah oo lagu kalsoonyuu ka warinaya sheekhaa siqadiina ama raawigaa siqadiina nin daciifuu ka warinaya ninkaa daciifkii ana waxaa ka dambeeya u sheekha nin kaloo siqa ah labadan siqo ee ninka daciifkii udhaxeeyaana waa dad haddii aynu mucaasaro iyo ama la kulanuun ama mucaasaro ku kaafsoonuun hagaag isu soo gaadhay bal haddaan tacriifkii dee ibnulqataan iyo bazaariyana ay qaateen xaafinu xajariyana ay ictimaadsadeen eegno aynu ku koobno tadliiska si irsaalka khafiga aan uga saarno laba shaksi oo wax kala maqlay aan ku koobno un dhexdooda inuu kaba dhacayana labadan siqe ninka daciifku udhaxeeya waa laba iyaguba dee ninka hore kan dambada wax ka maqlay axaadiisan yaanu ka maqlin oo ka daciifka udhaxeeya markaa kan taswiyada laba imanaya ee mudaliskaa wuxuu samaynayaa sheekhiisii uu sheegaya caadi tasriix inuu iska cabaysan waaba sheekhiisii uu kaba maqlay waana siqe laakiin ninkii daciifka ahaa ee u dhexeeyey labadaa sheekhe siqada ah sheekhiisi iyo sheekha ama sanadkaa dhexdiisaba haba noqoto ee adigu ninkaas siqada ee labada daciifka ee labada nin ee siqada u dhexeeyey ee iyaguna isa soo gaadhay ama isba arkee wax kala qaatay ayuu tuurayaa cibaaradii hadduu marka hore ninkaas siqadee hore uu xadahanii fulan iyo wax yidhi oo ninkii daciifkana uu sheegay isagu cibaaradiina waa bedelayaayo wixii tasriix ku ah ama caddayn keenayay adugu ku caddaa samaac iyo ikhbaar iyo waxa uu ka tuurayaa canbuu meeshii dhigaya oo markaasaa siqadii hore ayaa maxay noqon waa cani siqati thani waxaa la arkayaa isagoo xadiidkii siqa labaad kaba wariyey kaas baa horta tadriisu tasfiya la yidhaaho simiddu waxa weeyaan wuxuu simay dee sanadkii oo wuxuu ku simay dad siqaadoo lagu kalsoon yahay haddii qudamadu ay tajwiid odhan jireenna macnaa tajwiidku waa fiicnayn oo jawadahu fulan dila heel baa fiicneeyey macnuu waa dakara man fiihi min alajwaab dadkii fiicnaaye sanadka ku sugnaa buu sheegay weeye dadkii aan fiicnaynna ama daciifka ahaana uu ka tegay oo uu tuuray haddaba wuxuu leey kaa weeye horta tadriisu taswiya anwaacda tadriiskana isagaa ugu shar badan dee horta waxa weeyaan waxaa ku sugan rishi aada iyo aada u weyno meesha ninka la tuuraya waa nin daciifa marka daciifkii la tuuro qarar weyn baa kaba imanayo lagu kadsoomo xadiiskii oo dee haddii marka la arka ninkan siqada oo aan tadriisba lagu aqoon oo nin kale oo siqa ka warinaya kol haddaan ninkan tadriis lagu aqoon de waxaa la odhanayaa xadiiskiina cancanadii aan mudaliska ahayn cancanadiisu samaac bay ku xambaarnayd ama ibtisaal bay ku xambaarnayde xadiiskii cillo kalena laguma arkee waa la tasxiixinaya xadiis daciifaba oo ninkaa daciifkii uu kuba sugan yahay oo bal horta dhibtaa weyn baa kaba imanaysa arrin kalena way ka imanaysaayo haddii dee xadiiskii ciladii la milicsado oo meesha tadriisinu jira la ogaado dee kale siqada aan daciifkii udhexeeyey uu ridayna aanu tadriisba markii hore aan laguba aqoon de marka tadriiskii la milcsa waxa dhici karta inaan loo baraarugin in nin kale meesha waxaan sameeyey waxaaba dhici karta ninkaas siqada ah ee ka bariyay tadliis in la yidhaaho arrintan marka la arko waa mudalis ninkani oo magac tadliis lagu dhejiyo oo da ninkaa riwaayaadkiisiiba haddaan nin siqa ahaayo on waxan laguba aqoon ama waxaan aan samayneyn ficil ninkaa kala sameeyey dee intayna way qarsoon tahay isagii baana la arkayaa sheekhan xadiiskan marka la dare de inaanu kaba warin waa tadliis oo tadliis buu sameeyey oo ninkii la yidhaho waa mudaliso la yidhaho waxa inoo caddeeyo mooye wax kale yaynaan kaba maqlin oo wasfi aanu lahayn lagu sifeeyo taasna iyaduna waa dhib kale oo kaba imanaysa saas buu u yahay anwaacda tadliiska kuwa ugu shar badan dee balna ninka waxaa u qasaya u cambiyaya jarxi bay taasi keenaysaa maaha arrimihii hore inu soo maray ee tadliisku uu ahaa un taxsiin daahir alisnaad isnaadka daahirkiisoo la yar fiicneeyey sanadkii naazilka noqon lahaa caali lagaba dhigaya umuuro saaseen dhib weyni kolkol aanay kuba jirin marka sheekha dee yaridiisoo kale iyo wax looga tegayo kii lamid maaha kan ninkaa daciifkaa la tuuraya sanadkiibaa dad fiican oo laga wada dhigaya taasi waxay keenaysaa xadiiskii dee markaan wixii la ogeyn ee la arka dadkaa wada siqaadka in sixo loo xukumo ama waxay keenaysaa ruux muslimo wuxuu ka beri yahay in lagu sifeeyo lagu dhejiyo wasfi aanu lahayn laguba dhejiyo markaa taasi dhibtaasay leedahay jarxina way keenaysaa ragga ay waxaan ku tilmaameyna min baqiyat ibn alwaliid la odhanayay iyo in kaleo welid ibnu muslim la yidhaha weliba arrintay jirtaa raggaa intay leeya waxay yidhaahaan iyagaa samayn jiray oo welid ibnu muslim haddana de waa rijaasha kutubta saxiixana xataa kuba sugan oo wuxun bay eegaan inde bal wixii samaaciyo inuu caddeeyay haddaan tii jarxi kagamay wada dhigin riwaayaadkoodii raggan loogaba tago walow baqiya dee had iyo goorba ducafaa iyo majaahir iyo waxyaalo kaba wariyo haddaan markuu hagaag samaac u caddeeyo dadkiina la garanayo dee waabay kolkol dee socodsiiyaan xadiidkiise bal muhimku waa taa weeye marka ninka waxaan lagu ogaaday isaga de haddaynu markii hore ku soo maray tadriiska qaybihiisii kale khaasatan tadriiskii isnaadkee dee kaasaa ahaa kan ay sida kan oo kale wax la ridaye ninka in la eego bal sheekhiisa wuxuu kaga soo noqonayo oo ma samaacbaa mise waa camiya alfaada aan imtisaal ku cadayn muu isticmaalay hadday taa ahayd kan arrintu taa ma noqonayso isaga waa la eegayaa kol haddii uu isaga sanadka intiisa kalena waa la wada eegayaa bal dadkani dee si ay u wada kulmeen oo haddii dee sanadka intiisa kale xataa canitaale yaani rag mudalisiina dhexdoodaba dhicine de waxaa suurtagalay isagu inuu riday ciddii udhexaysay markaa dhammaan waxaa la eegayaa sanadkii oo dhan kan waa la eegaya lama eegayo sheekiisi wuxuu kaga soo naqliyey sheekha sheekiisa iyo sheekada dambadba waa la eegayaa bal canta ama waxa lamid ee yaala maxay tahay ma dee meeshan cidimiye ka dhacday mise cidi kamay dhicin taas baa markaa imanaysa iyada tan oo bal haddaba noocaasi inayna yidhi wa sharuhaa anwaacda tadriiska ka ugu shar badani ee ugu xumi ugu khadarsani aku taswiyati simida ka u saaxiibkaa weeyo macnaa waa tadliiska la yidhaah tadliisu taswiya intaasaa casha ay shalayto bay adigu sadrigaasa inoo harsanaa ashaadu shaadkii ayuu mabxadkiisii kani yahay isagaana inoo tacriifinaya oo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala isagoo inoo tacriifin wadu shuduudi shuduudka kii u saaxiibka ahaa ee anwaacda isna xadiidka kaba midi ma xadiidka weeye yukhaalifu uu khilaafayo oo asiqatu ruux lagu kalsoon yahay fiihi waa xadiidkaa sanadkiisa fii ma sanadi ama fii matnihi labadiiba shuduudku waa gelayaaye almala-a waa dadkii ka badna ee iyaguna siqaad ka ahaa uu khilaafayo kollay almala waxaan dee u takfiifinaynaa aliftan dee tasukuunkaasun meeshii uu yimiba alifta ama dee aliftaas waa wasankii daraaddeed dee ficin ismigu mahamze ayuu leeyahay sida dee aan qur-aankaba uu inoogu soo noqnoqde fiihi mala aduwa dadkii isaga kaba tiro badnaa ee iyaguna siqaad ka ahaa waxa weeyaan dee markaa kaga mudnaa kol haddii midkood la leeyahay khada baa dhinacan jira ama waham ruux iyo dad badan dee oo jamaaco ah ruuxa keliya ayaa dee in la yidhaaho isaga khada-ii iyo wahamka loo nisbeeyo kaga dhow oo kaga mudan eh haddaba wixii sanadkiisa ama matnigiisa ku siqi uu ku khilaafo dadkii kale welibana dee mukhaalafadu hadday wax la jamcin karaya tahay sida jamculxadiis noo dambeeyo waa iska caadi oo waa la wada aqbali ee aan dee waa mukhaalafadani mid munaafiye a weeye oo ka hor imanaysa waxay ciddii kale kuba wariyeen oo haddii aan iyada aqbalo taa kale radinteed ay kaba dhalanayso kaxaynkaasa waxaa lagu magacaabayaa shuduud oo fashaaficiyu imaamkii shaafici xaqaqahu noocan shaadka ah tacriifkiisan imaka aan sheegnay ee san ah tacriifka kaas buu kuba suguu ku dabdiyey weeyaanoo tacriifkani waa imaam shaafici iyo culimo reer xijaaj oo kale si ay shaadka ku tacriifiyeen waana kii dee inu nuqba iyoaynu kuba soo maray bayqun yaqulham xataa wamaa yukhaalif siqatan fiihi lmala fashaado markaa shaafici baa sidaa ku taxqiijiyo markaa maxaa jira laba qeyd oo ah in inuu waxa weeyaan xadiidkani ruux siqa ah riwaayadii yahay shaadka aan odhanayno welibana uu isagu cid kaleo ka mudan ama xifdi iyo itqaan ziyaadaha kaga mudnaato amase tira ziyaadaha kagama mudnaato kasrata cadad eh uu ku khilaafo bal taasi waa tacriifki waalxaakimu xaakim mashtarada ma shardiin alkhilaafa khilaaf fiihi waashaadka fiigiisa khilaaf isagu muu shardiin markaa muxuu yihi ee laba rukni ayuu lahaa kaa hore tacriifkaa shaaficiye isagu mid ahaanunbuu ku gaabsaday oo khilaaf muu shardiine marka siqa ayaa taalaya nin siqa ah wixii uu la gooni noqdo eeg marka uu keligii warinayo weeye ina cidi la wadaagsan cid kaloo la wadaagsatay aanu jirin oo dee asal kaloynu u celino oo ama mutaabico dee isaga raacay aanu jirin kaas baa la yidhaahaa shaad buu yihi oo intii ahayd inuu cid kale ku khilaafo ti baanu shardiyeen shardigii mukhaalafada walilkhaliiliyi kolley marka kale khaliiliyi unbaa lagu dayn dee marka la ega inshaad ahaani walilkhaliiliyi khaliili waxa u sugnaaday kollayna waa awowgii baa loo nisbeeyey sare oo khaliil ibnu cabdillaahi baa laydhaha awowgiisa saddexaad baa isna khaliil la yidhaahaa isaga naftiisa khaliil ibnu cabdillaahi la yidhaha waa nin caalim ahaa muxadisa oo xufaadii waqtigiisii kaba mid ah kitaab weyn oo dee kollay xaggan cilmiganana waa leeyo irshaad la yidhaha waa la madbuceeyey laakiin anigu weli ma arag bal haddaba khaliiliga waxa u sugnaaday xagga marka la eego shaadka annashaada mufradu raawi raawigu wixii uu la go-ni noqdo uunba weeye faqad oo keli ah oo raawi wixii uu la go-ni noqday oo keliya macnaa iyadoon wax kale aan la raacin kaas baa la yidhaha shaad shaadkii sheekhu raximah llahu tacaala wuu inoo tacriifiyey bal tacriifyadii kala dunaayey meesha jirayna waa inoo soo dhigtay waanay dambeeyaanoo wixii tacriifyadan sida loo dee bal markaa kalaam kale iyo barhkood radin iyo ictiraad way inoo dambeeyaane meeshii saddex tacriif baynu haynaa tacriif waa kaa shaafici iyo qolooyin kale saa uu irshaad saaxibkii ama khaliili kaba cabiray oo culimadii reer xijaaz ahayd ay ku tacriifiyeen oo ah ruux siqi ih wixii uu ku khilaafo cid isaga ka awleysan ama kaba mudan ama dee laftigan mala wuxuu keenayo dad cadad ziyaada oy ka tiro badan yihin ha kaga awleysnaadeen ama xifdi iyo itqaan ziyaado ah oo shaksigan kale leeyahay uun ha kaga mudnaadee wixii cid ka mudan oo ka awleysan oo marka ay noqoto meeshii khada baa jira iyo wahan baa jira dee isagii uu kaga mudnaanayo in isaga khada loo nisbeeyo kuwa kale uu kaga awleysnaanayo taas baa la yidhaha uu yahay waa tacriif marka eeg furuuqda iyun baydun u fiirsanaysaan dee labada tacriifyada udhexeeya xaakim isagu muxuu yidhi oo isagu xadiiskii ku tacriifiyey imaka shaadka ahaa isagu xaakim in tacriifkan isagu intuu kuga tacriifiyey waxa weeyaanuun maade infarada bihi hiqa walaysa lahu aslun bimutaabicin lidalik waa ruux siqi iyo wixii lagoon uu la gooni noqdo oo wax markaa bal marka la eego asal uu leeyahayna aanu jirin oo dee uu ku yeesho wax cid ku raacday ruuxan siqada oo la helay oo ujeedadu waa xadiidka nin siqi ayaa la gooni noqonaya cid kaloo ku raacday maba helayno kolley xaakimna markaa muu shardiin ninkan siqadiya xadiidka cid kale intay wadaagsadeen inuu ku khilaafo ee wuxuu yidhi waa inuu la gooni noqdo ujeedadu xadiidkii nin keliya gariibkii baa markaa meeshii imanaya xadiidkii fardiga ahaa nin keliya on siqi iyo wixii uu la gooni noqdou la keliyoobo cid kaloo ku raacdayna aynaan hayn bal kaas baa waxa weeyaan shaad ah oo dee wuxuu kollay hadalkiisa la socday gooyeen ruuxan dee naaqidka ah ee eegayana dihnigiisii meeshii ay u muuqan ay u muuqanayaanu xataa daliil kuma oogi karinbe waxaana inuu qalab iyo waham yahay taasi ay u muuqan oo isagii mucalalku ku kala farqiya mucalalkana ciladiisii baa laysku taago waxaasaa lagu cileeya la odhanaya kana meeshii wahamba milicsanayaa jira waa ruux baa la gooni noqdee dee waxaan ciladiisii gaarka ahayd ee laakiin la lahaa halkaasaa imika qaladkani uu kaba yimi ayaan jirinba adigu bal muhimku taasi imika wuxuu ciraaqi iyo ibnu salax iyo mala ay wadagooyeene waa ruux siqi iyo wixii uu la gooni noqdo ee cid kaloo ku raacday aanay jirin ayaa iyaduna shaadkiya marka waxa u dhexeeya shaafici iyo isaga shaafici wuxuu shardiyey ninka siqadii waa la gooni noqday waxan waayo dadkii kale waa ku khilaafsanya isagunbaa sian ku wariyo goonimaki waa jirtay laakiin cid kale oo xadiidkan warisay oo si ay ku wariyeen si ka duwan uu ku warinaya ayaa meeshiisata kanna cid kale lama eegay waa inuu lakeli la keliyoobaba marka xadiidkii qariibka ahaa ee raawin la gooni noqday cid kaloo ku raacday aanu jirin ayaa agtiisa markaa shaad noqonaya waayo halkaasaa ictiraadku kaba imani amaa khaliilkiisu muxuu kaga duwanya kuwan kale isagu muxuu ku tacriifiyey waa waxa ruux ama sheekh buu kaba cabiray sheekh la gooni noqdo sheekhaasi ama siqa ha noqdo eeg lagu kalsoon yahay ama yaanu noqonin waa isagu waa ku yidhi oo waa xadiidka isnaad keliya un leh marka xaggaa waa iskaga mid xaakim laakiin maxay ku kala duwan yihin xaakim wuxuu ku qaydayaa ninkan xadiidka la gooni noqonaya inuu siqo noqdo isagu waa raawi wuxuu la gooni noqduu leeyahy marka hadduu siqo yahay iyo haddaanu siqo ahaynba wixii sanad keliya leh ama raawi uu keligii la gooni noqduu keligii warinayo shaad baa cinda alkhaliil la odhanaya marka wuxuu kaga yar waasacsan yahay xaakim wuxuu qaydayay siquu ku qaydaya markaa daciifka mahad alqaadina marka hore waa la iska daciifiyey xadiidkana wuxuu ka dhigaya waa xadiis la cilaynaya ama la daciifinayo waxa loo daciifinaya waa shuduudkan daraaddeed laakiin isagu marka la eego khaliili dee ama ninka hadduu daciif yahay dee marka horeba intaynaan islama gaadhin kelinimo daciifnimadan baa lagu daciifin lahaa marka waa nin siqaa wuxuu warinaya sidee waxaan loo daciifiyey ama xadiidka looga joogsanaya uu noqdo uun shaadnimidka ama isaga khaliili oo wixii raawi la gooni noqdo cibaaradu ka cabirayna sheekh bay ahayd siqatan laakin kaana aw kayra siqa deeta marka hadalkiisiiba ahaa hadduu uu siqo xaggeed aan ninkani aanu siqo ahayna waa mid lagaba tegayo oon la aqbalahayn hadduu siqo yahayna waa laga joogsanaya deni waa wax kelihe oo lama xujaysanayo saasuu khaliil yihi oo bal markaa san buu sheekhu uga cabiray mufradu raawi kaa hore hadduu lahaa in asiqa xaakimna uu yihi mukhaalafadun baan u shardiyin halkan araawi uu ilaaqay waa raawi wuxuu la gooni noqdo ama siqa ha noqdo ama yaanu siqa noqon haddaanu siqa ahayn guud ahaanba waa laga tegiy waa suu isagu raaciyey khaliili hadduu siqa yahayna waa laga joogsanayaayo lama xujaysanayo dee haddaanan wax loo helin aynu bal tafarudkan kaba suuliya bal intaas bay labadoodaas yidaa adiguna ku tacriifiyeeno horta saddexa tacriifaynu hayno furuuqda udhaxaysa intaasay noqon wixii ictiraadna waa inoo dambeeyaa oo bal waan eegi doonaa laqabadan ku yar laamayaa wadu shuduudi shuduudka kii u saaxiibka ahaa maa weeye haddaba kaasi isagu waxa weeye maa xadiisba yukhaalifu uu khilaafayo asiqatu ruux lagu kalsoon yahay fiihi waa xadiidkaas fii sanadi ama fii matni labadaba shuduudku waa gelayaaye almala-a dadkii ka badnaa iyo mala iyo jamaacadii uu khilaafayo weeye fashaaficiyu shaafici ayaa xaqaqahu shaadka sugay oo tacriifka aynu soo marray ee imika uu inoo sheegu ku taxqiijiyu ku dabdiyey labadaa ruknina waa wada leeyahay waalxaakimu xaakim mashtarada muu shardiyin alkhilaafa khilaaf muu shardiyin fiihi kanfigiisa waa kaa dee shaadka oo macnaa wuxuun baabu isagu ku tacriifiyey wixii ruux siqaah waa qaydayaaye daciif maahae siqi uu la gooni noqdo ee aan mutaabicna lahayn wax ku raacay aynaan u helin walilkhaliiliyi khaliili waxa u sugnaaday ana shaada mufradu raawi raawigu wixii uu la gooni noqdo ama raawiga wixii uu la keliyoobo kaasun baaba shaad laydhaha faqad iyadoo kelinka ujeedadu mukhaalafana ma shardiyin raawigaasi inuu siqo noqdona muu shardiyin oo halkii mukhaalafa la-aantii xaakim buu kala mid yahay inaanu cid kale ku khilaafin wuxuu ku ku kala duwan xaakimna siquu ku qayday isaguna waa idlaaqay ama siqa ha noqdo ama yaanu noqon marka waa tan waxay ictiraadaha khaasatan labadooda tacriif waayo tacriifka shaafici wax ishkaala ma laha warada uu radiyey ala waxay khaliili iyo xaakim ilaahaynay ku tacriifiyeen wuxuu ku radiyey bifardi siqati ruuxii lagu kalsoonaa wixii uu la gooni noqday xadiidkiisii keliga ahaa ee isagu uu warinayay wadalika eede isaguna majmuuco kaba midi qara'ibta saxiixu kutubtii saxiixa ay tahay oo haddii waxan shaad ay yihiin ama ay daciifba markaa yina shaadku qaymihii daciif ku ahaaye kutubtii saxiixa ahayd axaadiistaa laguma wariyeen haddaba ninkii siqadaa wixii uu la keliyoobay isagoon cid kaleu ku khilaafay aanu jirin taas ee kutubta saxiixa laynoogu soo saaray axaadiisa saxiixoo lagu camal falana ah taas buu qowlkooda kuba radiyey kuwa maxaa kaba mid ah ka nahyi ka xadiisi nahyi nahyiga xadiidkiisiiba can baycil walaa kollay wasanka ayaa gaabintan keenay ismigan in maqsuur lagaba dhigo ismiga asalkiisu waa mamduud oo asalkiisu waxa weeye waa can baycil walaa-i walaha iibitaankiisa nahyintii la yskaba nahiyey xadiiskeediiba weeye iyo walhibati wa can hibatihi weye iyo wahibatihi walaha in laysu siiyo alwalaa waxa weeyaan waa xidhiirhkan ruuxa wax xoreeyey iyo kan la xoreeyey ka dhexeeya macnaa waxa weeye dee ninkii wax xoreeyey abaal aada iyo aada u weyn oo aan wax weyn aada u weyn buu u galay oo iyo ixsaan weyn buu u sameeyey ruuxan uu xoreeyey ruux xoolo oo kale ahaa la kala dhexlayo oo la kala iibsanayo o laysa siinayay markuu ictibaartiisii insaaniyo iyo dadnimadiisii usoo celiyo waa ixsaan aada iyo aada u weyn xataa ha kitaabeeyo xoolaha kaba qaatee laakiin waa ixsaan aada iyo aada u weynba oo ixsaankan siyeerku gaadhsiisan yahay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu yihi walad waa walad waalidkii uma abaal gudo eeg oo ma karayo uma suurto gelayso wax kastuu u sameeyo ixsaan kastuu u sameeyo inuu abaalkii waalidkii ku lahaa iyo ixsaankii celiyo inuu helo uun mooye ilaa an yajidahu mamluukan fayashtariyahu fayactiqah inuu helo isagoo la adoonsanayo oo uu markaa intuu soo iibsado saa u ku xoreeyo welibana dee isagu xoreynba uma baahne kol hadduu isagu milkiyey wuu xoroobayaabe wal markaas in uu saa ku xoreeyo oo bacnaag rasuulku wuxuu kaba dhigay xoreynta uu waladkii waalidkii xoreeyey ama sabab uu noqday inuu xoroobo dee wax ixsaan aada iyo aada u weyn oo u dhigmaya kii waalidnimo kii waalidnimo uga dhigmaya haddaba ruuxu dee ruuxa abaalka intaa leeg u galay kollay meeshii waxaa jira ixsaan horta weyn waa jira ajrigii aakhira waa jira laakiin maxaa kaloo jirta labadan ruux dee calaaqadaasa inay dhex martay xidhiir baa ka dhexeeya xidhiirkaa ka dhaxaynaya ayaa waxa u dadkii ay iskaga xigaan eeg dadkii ay iskaga xigaan ayaa waxaa lagu ayaa la yidhaha alwalaa oo walaa lcutq sida xadiisna alwalaa lixmatan ka lixmati nasab oo kale waa khildo iyo ikhtilaaf sida ka nasabka oo kale ah haddaba taasi maxay keenaysaa dee ixsaan waa laysku leeyiyo taasi waa jirtaa ruuxan welihiisi cidqi buu leeyahay hadhowna waxyaalaha ka dhashee naadiga waxaa kaba mid a ruuxa catiiqa haddii loo waayo cid si uun ku dhexasho asbaabihii caadiga ersigii macruufka ahaa la waayo waa ruuxa keliyaba cid markaa dhexlaysa baytmaal baa markaa soo joogsan lahaaba halka dadka kale ninkii muctiqiisa ahaa ayaa wixiisii yeelan kole dii cid markaa dhaxalkii caadiga ahayd oo nasabkiisii iyo dee umuurihii kuba dhexasho la waayo cid wixii layskuba dhexli jiray ixsaankan buu kuba dhexlaya haddaba arrintaas xataa dhaxal keenaysa wala la yidhaahaa walahaasna waa si nasab oo kale oo nasab imika ruuxna nasabkiisa ma iibin karo ruuxna ma siin karo cid kale oo nasabkii nasab waa nasabkii una oo wax dee aynan ikhtiyaar ulahayno qadarka ilaahay maxdigaa kuba yimi oo aan la bedeli karin aan la iibin karin laysma siin karin walaa cidkina waa sidaas oo hadduu nin nin xoreeyo oo uu yidhaaho ninkaa anigaa le welihiisa cidqiya iga iibso adigu aada welihiisa yeelasid amase uu yidhaha welihiisa cidqi baan leeya adaanku siiyey wax soconaya ma aha oo wax meesha la bedeli karo si aan nasabba loo bedeli karan haddaba xadiiska macnihiisu waa taasoo rasuulku wuxuu nahiyey in walaha la iibiyo iyo in laysa siiyoba waa nahiyay haddaba xadiiskani waa saxiixayn waana xadiis keliyahoo ibnu cumar baa warinayay xagga saxaabada xagga taabiciintana cabdullahi ibnu dinaar baa kaba wariyey isagaa dadku ay kaba wariyeen oo waxaabaa dee muslim dhacay inuu yihi dadku annaasu kulluhum ciyaalun calaa cabdillahi ibni dinaar fi hada alxadiis dadkuba ciyaal waxay ugu yihiin oo dee ay isagu iyo u ictimaadsadaan u cudsadaan dee inay dariiqiisun baa la maraya cabdillahi ibni dinaar xadiiskan haddaba xadiisku waa keliye waana saxiixayn dee haddii uu wixii uu ruux la gooni noqdo uu shaad noqonayo xadiiskan lama soo saarin marka xadiiskan u kala maaha inama alacmaal biniyat baa kaba mid a axaadiis kale astafar qudcatu min alcadaab baa kamid a axaadiis kala duwan oo saxiixa ku sugan ayaa jirta haddaba kuwaasu ku radiyo wuxuu leeyahay ictiraadka uu ku yimi hadalkooda iyo in la yidhaha waa wixii loola gooni noqday dee axaadiisan baa shaad noqonaya arrintuna maaha taas waa axaadiista la xujaysanayo lagu camal falayo bal taa uu ku radiyey wa qawli muslimin muslim qowlkiisiina waa ku radiyey uu yihi oo iyadna bifardi siqati bay inoogu cadfan tahay oo waxaa kulu hadalkooda ama tacriifkooda ku radiyey oo uu ku bushiyey biqowli muslimin muslim qowlkiisii uu yihi rawa zuhriyu zuhri wuxuu wariyey isagu tisciina naxwa tisciina sagaashan fardan ama waa sagaashan xadiisba oo uu keli ah uu la gooni noqdayoo kulluhaa dhammaanteed qawiyun macnaha waa qawiyun isnaaduha isnaadkiisa isnaadkeeda uu xoog leeyahay koleyda ibnu kasiirkina aan kuma soo aragne maxaa kaluu kuba radiyey oo iyada taa laba wej buu ku radiyey macnaa waxa weeyaan hadalka shaafici markaynu eegno wax ishkaala oo ka imanayaa ma jirto oo fardi un mu odhanee mukhaalafa meeshii jirtaa taasaa dee labadoodna lama wada aqbalayo mid baa la aqbalaya kee aan la aqbalahayn baa shaad ka noqonaya labadoodase ictiraafka ku imanaya dee marka la yidhaaho ruux keliya wuxuu la gooni noqdo bal siqaba ah inay isagu khaliilina qeyb ay kamid ahayd siqanimadu waxa weeye meeshii maxaa inoo iman axaadiis baa jirta gariibkaas ah qaraaibta saxiixa axaadiistaas ah oo kutubtii inoogu sugan oon ku camal falayno on xujaysanayno dee haddii tacriifkan la eegana shaad bay noqon lahaayeen marka waa ictiraaf oo dee arrinkumaha taas weeye in wax kale la raaciyo weeye waxaa kaloo uu bal markaa ictiraab ugaba dhigay muslim baa saxiixiisa meel kitaabu layman wanuduur lexihiisa waana axaadiistaasoo waa axaadiis maqbuula dee bal waa taasoo imaamkaasi waxyaalaha uu la gooni noqdaybe cid asaaniid xoog le kula wadaagsanaysa aanay jirinna waa waxyaalo maqbuula afraaddii unbay kaba mid yihiin bal tanna waa qowlu ku radiyey markaa isagu markuu labadii qowl radiyey waxbuu doortay in shaadka lagu tacriifiyo ama laba qaybood loo qaybiyo wuxuu wakhtaara wuxuu doortay muslim baa doortay ibnu salaax fima wixii lam yukhaalif aanu khilaafin ruuxan siqadii keyrkii aanu ku khilaafin ee isagu la gooni noqday uun ee tacriifyadaa labadan sheekhna inooguba sugnaa wuxuu doortay ana man shaksiga yaqrubu isagu ku dhow min dabdin dabdigii taamkaa aan gaadhsiisnayn heerkee laakiin kuba dhow oo waa ninkii xasan xadiiskiisu noqonayay fafarduhu wixii uu la gooni noqday uu la keliyooba ama fardigiisa xadiiskiisa kelidi isaguuna uu warinayaa xasanun xasan weeye ama mase balaga hadduu gaadhoba ruuxo dabda dabdi taam ah haddii uu gaadho fa saxiix adigu saxiix yeel xadiiskiisa uu la keliyoobay ee uu la gooni noqdo kelinimadan waxyaalaha xaggiisa kaba imanaya waxa nin keli sheegeen dadkii kale kale aanu sheegin waa wax laga joogsado haddaba dee dabdigiisan iyo itqaankiisan badan iyo xifdigiisan ayaa waxaa kabaya markaa waa la aqbalayaa saxiixiye aw amase bacuuda waa fogaaday ruuxan raawigan xadiiska la gooni noqday ee la keliyoobay canhu can dabdi dabdigiibuu ka fogaaday fa mima kiibuu markaa isagu fa huwa isagu mima kiibuu ka mid yahay shada shaadoobay ee fatraxu tuur adigu warudda fatraxu bay taakiid u tahay iska celi kaas maxaa arrintii haysay kolley hadalkiina waa inoo soo dhameeyey be bal labada bayd ee dhexe dee wuxuu uga jeeday waa xaakim iyo khaliili ictiraadkood weeye iyo wixii lagu ictiraadi lahaa ee hadalkoodan dee malkaa lagu busheeyey oo loo xujaysan lahaa hadalkoodan inaanu saasu noqon ahayn iyo idlaaqa aanu noqon ahayn laakiin markaa muxuu yidhi isagu labuu shaadkii ka dhigay markaas labadii qaybood ee uu qeybiyey shaadkii waa maxay ibnu salaax sheekuna inoo soo nabniyey yidhi waa kaa shaafici iyo culimo kale oo reer xijaazi ay ku tacriifiyeen ee ay markaa raajix yeelaanna mutaahiriintosagaashan xarf ama fardi waa sagaashan xadiis oo isagu dee laa yushaariku fiiha axadun biasaaniida ziyaad cid la wadaagsatay oo sanad xoogle kuula wadaagsato muctabari aanu jirinbo kulluhaa dhammaanteedna qawiy oo markaa kole dee qawi layidhi dee waa la aqbalaya taasna waa ku radiyey wakhtaara wuxuu doortay fiima wixii lam yukhaalif aanu khilaafin raawigu cid kale in hadduu khilaafo oon la jamcin karahayn iyada waa shaad inkastaba xaafidninkani haba ahaadee laakiin wixii aanu cid ku khilaafsan raawigu se uu la gooni noqday way hadda eeg waa la gooni noqday cidna kumuu khilaafin muxuu doortay tafsiilkan oo ah ana man yaqrubu ruuxa ku dhow min dabdin dabdigii taamkaa ku dhow laakiin aan gaadhsiisnayn fa farduhu kaa fardigiisu xasan xadiis xasan noqon qariib xasana markaa odhe aw amase balaga wuxuu gaadhay adabda dabdigii taamka ah baa ninkani gaadhay xadiidkiina waa la gooni noqdo keligii buu warinaya sida cabdillahi ibnu dinaar oo kale fasaxiix saxiix yeel xadiidkiisaas adigu aw bacuuda waa fogaaday oo muxuu ka fogaaday canhu can dabdi dabdiba oo ninkani waa ninkaa sayulxisiga khada'a badan wahamka badan ee dabdiba lahayn xadiidna waa la gooni noqdo keligii buu warinaya fa mima kiibuu kamid yahay xadiidkaasi marka shadda shaad noqdo shaadkiibaa laba qaybood noo noqday ee fadraxu tuur adigu warudda celina radda maalkan warudda iskana celiyo fadraxudii unbay taakiid u tahay bal halkaas shaadkii baan kaga baxaynaa sharaxna waynu si fiican baynu u eegan almunkaru munkarkii ayuu mabxadkiisii kani yahay markaa wuxu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wlmunkaru munkarku taa munkarkii alfardu xadiiskii kelid ahaa wey askama waa xadiiskii raawi la gooni noqdo keligii uu warinayay cid bayaanu ku khilaafine kaas baa fardi laydhaa laakiin muxuu raaciyey kadaa saas oo ah in kelida ah raawi la gooni noqday fardi lagme munkar lagu magacaabayo ayuu adlaqa idlaaqay albardijiyo bardiiji waa marad baynu soo maray axmed ibnu haarun taas buu idlaaqay oo isaga saasuu ku tacriifiyey wa sawaab laakiin qowlka sawaabkii kaama raacayne fi takriiji takriijka halkan siu sheekh sakariya yidhaah fi lmarwiyi kadalika waa wixii sidaa lagu wariyey manaa imaka kan oo kelinimadaas ah waxaa sawaabku yahay ijraau tafsiilin kala qaad iyo kala bixin dareerinteeda lagu dareeriyo kan munkarka ah dee ama lala gooni noqday tafsiilkaasoo mara maray oo ina soo maray lada shuduudi waa cinda shuduudi shuduudkan imakaan kaba soo baxnay tafsiilki waa labadii bayd ee wakhtaare ka bilaabmayay tafsiilkaa in halkana lagu socodsiiyo uun fahuwa munkarku bimacnaahu shaadkii unbuu macnihiisii leeyahay isagun bay isku mid yihiin markaa tafsiilkii aynu kusoo maray shaadka ayuun baaba halkan imanaye maaha in la idlaaqo uun saa bardiiji idlaaqay waa wixii keli ah ama lala gooni noqdo kadaa saasuu asheekhu sheekhi waa inuu salaaxe dakara sheegay oo wuxuu yihi shaadku munkarku waa bimacna shaad muu kala farqin wanaxwa kulu lbalaxa bitamri lkhabar ama wadalika kaasna waxa weeye waa mihaale naxw kulu cuna albalaxa balaxa bitamri tamarta ku cuna alkhabara taanyay atima ama waxa taan yeeshaa akmil alkhabara xadiiskii caynkaas ahaa waa xadiis asxaabu sunan ay wariyeen oo waxa weeye ama meel nasaa-iyo ibnu maaja in abi zukeer la yidhaahana sanadkiisa ku sugan yaxya ibni moxamed kolleyna waa dad isaguna rijaasha kitaabka muslim laakiin waa mutaabacaadke wax axaadiistoo la xujaysto o usuulu ka wariya ma jirto waxaa xadiiskuna ahaa kulba laftigiisu kulul balaxa bitamri faina bna aadama ida akalahu qadiba shaydaanu waqaala caasha bnu aadama xataa akala jadiida bilkhalaq oo macnaa balaxu waa timirta intaanay dee timirba rudab noqon marka yar adkaato uun dee timirta dee maraatib bay soo martaa midhaheedu kol bal markaa intan aanay timirta noq waa xaalada ugu dambaysa timirtu xaala rudab la idhaayo aada u qoyan tahay oo dee ay markaas ay aada u qoyan tahay ayaa kaba horeeya tamarta waa waayo timirku waa inuu kaway engegtay intaana engegin weeye haddana iyadaa mala xaalo ay busr yidhaahaan oo waa markay bislaanayse dhinacyo ay ka bislaato dhinacyana weli adaygu kaga jira gahayrkiiyo taas balaxuna oo xaalada ka horeyso waa marka geedka midhioo iska gahayra weeye oo cadcado oo markaa adagoo weli aan midabo iyo aan yeelan aan jilcinna taas bay balaxidhan haddaba balaxu markaa ugu horeeya dayna waa isagaa busriga kaba horeeye iska cuna oo timirtii hore haysateen ku darsadoo kuba cuna waayo ibnu aadamku hadduu balaxa iyo tamirta iskuba cuno shaydaankaa cadhoonayo wuxuu odhanayaa ibnu aadam waa taa ilaa cumrigiisii baa dheeraado uu noolaaday ilaa uu wixii cusbaa iyo wixii baaligaa iskuba cunay bal laftigu kaa weeye nisaa iyo ibnu maatahna way wariyeen dee waana xadiis aimadu ay daciifiyeen barhkoodna sida ibnu jawsi oo kale uu mawduucnimoba kuba xukumay mawduucnimo xataa sd waxaan filaya inaanu waxba tacaqub taa uba yeelan oo kitaabkiisa la aadi isaguna sidiisun soo naqliyay oo dee ay tahay markaa inuu kuba waafaqsan yahay bal mawduucnimada waa lagu xukun laakiin ayimo kala duwan xadiidka munkar ayay ku tiriyeen ninkaasna waa ku jiraa waana xagga cadaala ahaan dhib ma laha ee xifdigiisiiya baan saa ahaynoo muslimna mutaabaca kan kama wariye laakiin waxyaala mutaabacaad ee uu de isagu kaba wariyey waa jiraanba haddaba balkan waa xadiid keliya mukhaalafo kale ma jirto on taasi imaka waa keliya waxaana la gooni noqday dee ruuxaas ninkaasaa laba gooni noqday balkan dee munkar baa la odhanaya saasay dee munkarnimo nasaa iyo keyrkiiba inkaar bay uba xukumeen inuu munkar yahay gees kalena marka la eego shareecadeena wixii aan kuba naqaaniyey waa khilaafsan yahay oo dee shaydaanku wuxuu ka cadhoodaa ibnu aadamkii oo dee isagii yeeli waayey oo mudiic oo rabbi dariiqiisii ku toosan kaasuu ka cadhooni timir iyo balax iyo wuxuu iska cunay shaydaan maxaa uguma jira dibna uguma jirto wuxuu ka cadhoonayana ma jirto oo bal xataa tan kalena macnihiisu dee inkaarkaas baa kuba sugan bal kaas buu misaalkii kaba dhigay waa xadiis aada u daciifa un dee barkoodna waa soo mawduucinay ka sheegtay munkarnimadkii taas waa mid iyo wa maaliki wanaxa maaliki badhi oo iyagana misaalka maalik isaguna ee naxwigii amaba wixii isaga kaba dhacay ee maxay ahaa tasbiyada imika inoo soo socoto taasba weeye ayuu munkarkii misaal ugaba dhigay ibnu salaax oo malik samaa waa magacaabay ibna cusmaana ina cusmaan ibnu cafaan wuxuu ku magacaabay xadiis uu warinayey cumar cumar buu ku magacaabay ana waa xadiiskii ahaa laa yarisu lmuslimu lkaafira wala muslimu wala lkaafiru lmuslima xadiiskaas ba wariyey zuhri baa warinaya xadiiska cali bn xusein iyo ibn caabidin buu ka wariya isaguna min camr ibni cusmaan la yidhaaho oo ina cusmaan ibnu cafaana waa taabiciya ayuu kaba wariya camr ibni cusmaan kaas baa usamat ibnu zayd kaba wariyo saxaabiga xadiiskaas haddaba zuhri de waa ninkaa caalimka ee xaafidka ee asxaabta badan lahaa marka la eego shartiisii iyo asxaabtiisii iyo xadiiskii oo meelo kala duwan kaga maqlay ee dad badanna ahaa xadiiska maxay yidhaaheen zuhri markay ka warinayeen waa can zuhriyi can cali bni xusein can camri bni cusmaan bay yidhahen camr bay yidhaaheen imaam malik baa keligii muxuu yihi waa can zuhriyi can cali bni xusein can cumara bni cusmaan wax kale maaha waa camrin halkay dadka kale yidhaaheen ayuu isagu camr cumar yidhi ee culimadna markay arkeen dadkii faraha badnaa ee asxaabtii zuhri ahaayeen cid kale san sheegin dhammaantood wada camrin ay yidhaaheen isaguna maalikna keligii uu cumar yidhi isaguna waa ogaa in lagu khilaafsan yahay oo balde dadka qaar buu ku yihi sida cabdiraxmaan ibni madiyan waxay kula tahay inaanan camr iyo cumar kala garanahayn kana waa aqalkii camr weeye kana waa aqalkii cumare oo de waa ama haadihi daari cumara buu kolkol odhan jiray waa taa aqalkiisuba waa taasoo sheekadu ma gain garasho la-aan maaha bal markaa laakiin haddana culimadu sida dee muslim iyo kayrkiiba halkan imaam malik baa wahan iyo qalad ay kuba xukmiyeen laakiin qaladkan mid xadiiska taabanaya maaha waayo camr ibni cusmaanna waa nin siqa ah oo markaa ninkan xadiiska lagaba wariyey cumar ibni cusmaanna waa nin walaalkii oo isna siqa ahun labada haddii aan kan kan ku bedelaba sida halka mucalalkaba inoogu iman doonto xadiiska albayicani bilkhiyaar sanadka yidhaaheen waa cilaysan yahay laakiin matigi waa saxiixun bay yidhaaheen sanadka siduu ku cilaysan yahayna xadiiskee bal cabdillahi ibnu dinaar warinayey ayaa nin isagoo sawri kaba warinaya camr ibnu dinaar yidhi labadan buu iskuba bedelay markaa qaladku waa halkan laakiin matigi waa caadi tana waa saas oo kale marka wax imaka halkan munkar loogu tiriyo maba aha si u odhan doono waxa weeyaan sheekhuye bal tana waa qaladka ama wahamka culimadu ay maalik halkan kuba xukmiyeen ee xagga magaca ugaba yimi magaca ugaba yimi ayuu leeyahay kaasna waaba nooc munkar oo isagii baa tan dadkii kale kala gooni noqdeen bar waa lagu khilaafsan yahay tan qoltu waxaan idhi bu ihi waxaa odhanaya ciraaqi famaada bal waaye haddii uu imaam maalikba halkii camrin ahayd cumar yidhi famaada famaada yalzamu min dalik ruuxa ka dhalanaya ee xadiiskii uga imanaya in xadiis baan doonaynay marka la yidhaho waa munkar ama waa shaad halkaa meeshii kaba baxa xujadii aynu kaba baxee waxa ka laazimaya muxuu yahay dee qaladkan yarun baa meesha dhacay ee xadiiska asalkiisi waa caadigiisii waa xadiiskii saxiixa ahaa un waa xadiiskaa xujada un maxaa markaa ka laazimaya ujeedadu ma haboona weye in halkan kan munkar la yidhaaho munkar la yidhaaho weliba kul balaxa bitamrina uu la socdo waa xadiis daciif munkara waxaa loo qaadanayaaba dee xadiiskaas inuu munkar isaguna yahay arrintuna maahae waa sanadkan un baa wahamdhacay bal imaam malik walow xataa barhkiy xataa ruwaadiisa isaga barhkood ay kaba wariyeen sa dee dadka si waafaqsanba muwadaaadka qaarkood qultu famaada markaa wuxuu yihi isagoo misaal kale inoo sheegaya bal misaaluhu misaalka munaasibka iyo waxa weeye imaka halkan misaaluhu bal xadiis ay bal misaaluhu misaalka munkarku uu leeyahe munaasibkii waxa weeye xadiisu nascihi rasuulkii ilaahay bixintiisa xadiiskiisii khaatamahu kaatintiisa uu bixinayey cinda alkhala wasankaa loo gaabiye cinda alkhalaai waa baytlm xamaamka agtiisa ama baytlmega agtiisa ama markaa uu gelayo uu iskaba saarayey wadcihi dhigitaankiisii uu kaatuntiisa dhigayay dabadda ee uu iska saarayey sababtu dikri ilaahay baa kuba qoran muxamedun rasuulullahi baa naqshigeeda xadiiskaasba weye bal markaa imika halkani sheekh horta munkarkii ayaa imika inoo tacriifiyey kullina waxaan filayaa maanta kitaabkani inoogumay horeyn kutub horena waynu soo maro tacriif kale munkarka udhigaysay khaasatan sharxu nuqda oo weliba hadallo uu halkan ku tilmaamaya meesha ay kuba sugnaayeen markuu laha waqad afala man sawa baynahuma nikafsimay munkar iyo shaadku arrintan waa ka qaasi noqday soo ilmu salax ujeeda iyo dee bal markaas waxaa kaloon taysiirkiiyana waan kuba soo maray amtilana waan kusoo maray oo dee kollay kutubtaasna waa kutub a haysaan xasuusantihiina bal markaa iyadoo taasi jirto ibnu salaax agtiisa si ay imaka inoo taala munkarka iyo shaadka wax keliya ku wada fasiray horta taas wey dee markaa shaadkii haddii aynu kuba soo aragnay wixii raawilo gooni noqdo cid kale kuba khilaafo in tacriifyo kaleo aan khilaafitaanka sheegayna aan aragnay marka shaadka ula mid yahay munkarka iyo munkarkana shaadka uula mid yahay tacriifkaasaa imanaya lakin tacriifka uula jeedo tafsiilkaa aynu soo maray buu noqonaya mahata hore ee shaafici iyo khaliil iyo xaakim iyo laga soo naqliye waa labadii bayda wakhtaara ka bilaabmayo macnaa tafsiirkun baan gelinaynaayo xadiiskani waa keli kaasna waa keli un waa isla mid markaa haddii uu ruuxani daabit yahay xadiiskan la gooni noqday xadiiskiisa laftigan xataa haddii laguba idlaaqo kelinimadan oo munkarnimo kelinimo un loo eego xadiiskaa maqbuulka hadduu dee ninkaa dhexdhexaadka iyo dabdi ku dhow taamana waa dee inay taasoo waa xasan haddii laakiin aanu dabdi lahayn xadiiskii munkar baa la odhan shaadna waa la odhan waa isku mid buu leeyahay de markaa waxay ahaydba inaanu cunwaan gaara u dhigane oo isku dhex sheego un kol hadday isku mid yihiin inuu kala fasliyo mahayn bal taasi iyadu waa mid arrinta kale jirtay waxa weeye anaynu horena usoo maray dee shaadkana wuxuu ahaa ruux siqa ah ama ruux maqbuulaba dheh ujeedadu xasan martabadiiba ha gaadhsiisnaado yaanu siqo wasfigii sare gaadhinba wixii uu wariyo ee uu cid kale ku khilaafo ka mudan ayaa shaad ahayd misaalkeedna sharxmuqbiya waatan kuba soo aragnay taysiiriyo munkarkana markaa maxay noqonaysaa bal tacriifyada ay ictimaadsadeen qolooyinka dambe munkarkuna markaa muxuu noqon maa rawaahu daciifu mukhaalifan liman huwa awlaa minhu hadduu haa kaasi maa rawaahu lmaqbuulu mukhalifan liman huwa awlaa minhu kana maa rawaahu daciifu mukhalifan liman huwa awlaa minhu oo kaa horena nin maqbuul ah waa xasan ama saxiix martabadii nin gaadhsiisan adigu ama raggii ah wixii uu wariyo oo uu ku khilaafo cid ka mudan shaad bay ahayd markaa maxaa qaabilayay maxfuud baa qaabilaysan soo marro kitaabka taasi nooguma taalo mana iman doonto kana munkarkana waxaa la yidhaha wixii nin daciifi wariyey ee uu ku khilaafay waa isagaaba daciifa marka hore welibana uu khilaafay oo cid ka mudan oo ka awleysan buu ku khilaafay muqaabilkiisuna muxuu noqonayaa macruuf buu noqonayaa saynu soo maray bal taasna waa ta kale ee labadooda ay ku kala soocmayaan laba nooc oo kala duwanna ay ku noqonayaan tadaakhulna meeshii aanu kaba dhexaynayn mukhaalafadaa guude kaba dhexaysa mooyaane arrin kalena way jirtaayo qolooyinkii mutaqadimiinta ahaa laftiga munkar iyagoo idlaaqay oo ama xadiid ku sifeeyey ama raawi ku sifeeyey ayaa waxa ujeedadooduba ahayd si axmed iyo way kaba dhacday taas laakiin saxiixa rijaashiisa ayuu laftiga kuba sifeeyey ama xadiiskiisa uu yihi waa munkar wixii uu ruux la gooni noqdaba guud ahaan shuduud inay ku xukumaan ama ay ku xukumaan nakaaro taasi waa wax rag mutaqadimiintiya kaba dhacdoy u baahan aynu u baahan nahay inaan kollay istilaaxaadka gaarkaa la arko ee khaaska ah oo kolkol munkarka iyadoonay diidmo iyo xujo la-aan iyo waxaa ugaba jeedin ayaa ay wax lala gooni noqday ama raawi wax la gooni noqdo dadkii kale aqraabtiisa aanay sheegin isagu sheegay ayay kolkol munkarka kuma sifeeyeenoo bal taasna waa waxa istilaaxaad khaasu ay tahay in loo yar baraarugo khaasatan kutubta taraajimta oo kale iyo axaadiista kolkol marka lagaba hadlayo bal markaas lagaba hadlayo haddaba arinku taas buu inoo sheegay amsilada waan soo aragnay misaalka inoo dambeeyay unbaabaynu sheegay kuwa kale de waan aragnay waxa yiin iyo waxa loogaba jeedo misaalka ugu dambeeya unbaan yar dooni doona aan isku yar joogsan doona aan laqbada ku yar laabno walmunkaru munkarku alfardu waa kii kelid ahaw macnaa waa kii raawi la gooni noqday intaasba wey laakin muxuu yihi sheekhu kadaa saasu atlaqa ilaaqay albardisiyu bardisi ilaaqay wasawaabu qowlka sawaabkiina fi takriiji xagga warintan ama fi lmarwiyi kadalik wixii saa lagu warinayay kelinimadaa lagu warinayay ee lala gooni noqday qowlka sawaabki waxa weeye xukumkiina la odhan waa munkare ijraa tafsiirin waa ka mubtadaa khabarkiisi tafsiir iyo kala qaad in lagu dareeriyo lagu socodsiiyo tafsiilkaasoo marra maray lada shuduudi shuduudka agtiisa inagu soo maray xaggii shaadkaan kuma soo maray waa kan aynu kaba soo baxnee wakhtaara fi ma lam yukhaalif ana mantaas bal markaa wuxuu yihi fahuwa markaa munkarku bimacnaahu shaadkuun bay isku mid yihin waa shaadkii un fa in la kala farqeedna markaaba ina meel lagu wada sheegaabay haydba kada saasuu ah sheekhu dakar oo macnaa waa intan dambe bardisi qowlkiisa ahay ayuu sheekhu sheego oo kii hore unbuu lamid yahay misaalkuna waa misaalkii unbuu yidhiba kadalika naxwu kul lbalxa balaxa bitamri xadiiskaasba weeye alkhabara taamye waa xadiis munkar ah raawigiisuna ma gaadhin waxa uu la gooni noqday marka ma wixi uu la keli noqday heerkii lagu aqbali lahaa in gaadhay maaxtaa salax baa ku sifeeyeen muslim xataa mutaabacaadka kama wariye xadiiskiisu waa munkar wamalikin halkan laftigaa naxwo kalan soo dhiganayna walo intan arkay naxwada ay nasbiyeen un oo de ay iskaba daahir ahaan layd in la iskaba rafciyo wa wa naxwu malikin malik naxwigii weye macnaa halkan naxwu malikna wa naxwu tasmiyati malikin weye ama wixii kaba dhacay imaam malik ee sheekhiisii sheekha sheekhiisii buu ahaaye uu bal cumar uu kuba magacaabay iyadoo magaciisi dadkii kale ay kuba khilaafsayin malikba waa tasmiyadiisii magacawdiisii maxay oo maxaa ah dhacay samaa waa magacaabay malik ibna cusmaana waana ina cusmaan ibnu cafane wuxuu ku magacaabay oo xadiidkaa laa yarisu lmuslimu lkaafira sanadkiisa ku sugan marka la eego malikna laba nin baa udhaxeeyo waa zuhri iyo cali bnu xusein zaynulcaabidiin baa udhaxeeya wuxuu ku magacaabay cumara cumar buu ku magacaabay dadkii kalena way ku khilaafsan yihiin oo iyagu waxay ku magacaabeen asxaabtii zuhriya ee kale camrin bay ku magacaabeen de waanay kay raajax yeeleen oo tanay waham kaba dhigeen laakiin waa wax matiga un markaa mee sanadka un inkaarkani galay maanta sia dee shuduudkii sanad un galayeen matiga kolkol wax yeelaynin kolkol way dhacdaa taasle mukhaalafo un marka la eego een de munaafiye ahayn qultu waxaan ilciraaqi baa leh famaada tani waa hadalkan ah in lasoo qaato misaal munkarka loo soo qaato imaam malik tasmiyadiisan uu camr ibni cusmaan cumar yidhi taasna uu ku adkeysanayay isagoo dee sheegaya inuu labadooda kala garanayaba taas aqaladoodiiba meesha ay yaalaan ama ay ku sugan yihiin haddaba taas ayaa misaalka in munkarka lagu misaaliyu sheekhu diiday in lasoo qaato sababtuna waxun bay noqonaysaa qalab dhacay sanadkan laakin matniga waa matni caadi ah sida xadiidka inoo dambeeya albayicani bilkhiyaar makin buu laba mid noqonaya taasba may odhan matnigaa cilaysan may odhan matniga waa saxiix sanadkuna cilaa gashay unbay yidhaaheenba laakiin bal xadiisu nazciye bal misaaluhu misaalkiisa munaasibkii waxa weeye xadiisu nazciye rasuulka ilaahay siiditaankii ama bixintiisa khaatamuhu kaatumtiisa uu bixinayay cinda alkhalaa waa kaniifka agtii marka uu gelayo iyo wadci dhigitaankii oo muxuu leeyahay waa xadiis asxaabu sunan alarbaca ay wada wariyeen abi daa-uudna meelo hore ayuu kuba sugan yahay waxaa la warinayay nin hamaan laydhaaho ibnu yaxya ninkaasi wuxuu ka wariyey ibnu jurayj ibnu jurayjna xadiidka wuxuu kaba wariyey zuhri suhrina anas buu kaba warinaya lafdiga xadiidkuna wuxuu ahaa kaana nabiyu sala allahu calay wasalam idaa dakhala alkhalaa'a wadaca khaatamahu rasuulku markuu kaniifka gelayo kaatuntan uu iska saari jiray waayo maxamedun rasuullahi baa ku qoran dabaduu dhigi jiro saasuu ku geli jiray kolleyna culimadu markay leeyihiin waxay dikri kuba sugnaayaan lala gelin waa xadiiskii xujadoodaba ahaa haddaba xadiidkan abi daawuud markuu wariyey dabadeed oo yihi hada xadiisu munkar waa xadiis munkara ayuu yihi kolleyna munkarnimada waxaana uu taa raaciyey meeshii de had iyo goor kolkol culimadu ictibaar kaley leeyihiin raggan waa raggii saxiixa amaam ibnu yaxya can ibni jurayj can zuhri walow aanay bukhaari iyo muslim dhicin hamaam oo ibnu jurayj ka warinaya iyo ibnu jurayj oo zuhri ka warinaya aanay dhicino waayo marka la eego axaadiistooda labada magac magacyadu waa ku sugay ina suurada ijtimaaca saxiixeyn uguma sugnaa haddaba markaa laakin ictibaar maxay leeyihin kol kol baa waxa dhici karta ay leeyihin sanadkan imakaan aragnay xadiis kalea lagu warinayay leeyihin kaasaana sawaaba markaa kani waa qalad bay leeyihin wuxuu leeyahay ibnu jurayj aaadi waxaa la yaqaanaa ibnu jurayj ibnu ziyaad ibnu sacd can zuhri can anas kaba wariyey rasuulku inuu kaatun samaystay wariqa oo markii dambe iska tuuray bal xadiidkaas xadiidkan uu leeyahy kaasaa macruufa oo sanadkan macruuf kuba ahaa walo ziyad ibnu sacd kaa kale uu kuba sugan yahay laakiin in oo zuhri iyo anas uu dhexeeyey ama iyada xadiidkani xadiiskee macruufa maaha oo hanaan baa keligii sheegaye dadkii kale ee ibnu jurayj asxaabtiisa xadiid kaley sheegayaan oo sanadkan kuba yimi bal taas bay kuba xukmiyeen dee kolleyna isaga un maahe masaa-ilo markuu soo saaray waa xadiis aan maxfuud ahayn buu yihi bal marka haddaan eegno hamaam ibnu yaxya waa nin siqa ah bukhaari iyo muslimna way xujaysteen laakiin maxaa dhacay maanta halkan dadkii kaleu ku khilaafay oo ibnu jurayj kaba warinayay oo matnigan iyo sanadkan leh markuu isaga kuba wariyey iyagu xadiis kalea dadku sanadkan ay kaga wariyeen ibnu jurayj culimadii baa markaa waxay kaba dhigeen hamaam qaladkii inay tahay walow kolley aan tan la isku waafaqsanayn oo tirmidiba xasanun saxiixun uu kaba cabiro xasan saxiix oo qariiba inuu yahay ibnu xibbaan iyana ay labada wejba saxiix yeelaan bal markaa aimada qaarkoodna ay leeyihin me labada xaalaba waa laba jira mutaabaco kalena oo xagga hoose kuma suganna ay bal usoo naqliyaan bal umuurahaasi horta kolley xadiidku maaha itlaaqiisa inay culimadu inuu munkar yahay ama aanu maxfuud ahayn ay ku wada tegeen kuwa labada wasba saxiix yeelaya iyo barhkood le hadduu maanta tadliis ibnu jurayj oo adag baa jire tadliiska ibnu jurayj inuu ka nabad galo maanta halkan samaaci noo cadeeyo xadiidka cillo kala malaha leh ayaa jiro horta ilaaqan ma aha eese aimo kala duwan ba waxay ku tegeen oo abi daauud iyo nasa iyo soo saaray ay kaba mid yihiin xadiidkan inaanu maxfuud ahayn abu daa-uudna inuu munkariyu kaba cabiray sababtuna waa taa aan sheegnay waayo xadiidkan hamaam ibnu yaxya ibnu jurayj kaba warinaya waxay leeyihin waa keligii waayo ibnu jurayj sanadkan waxaa lagaga wariyay xadiis kale ee xadiidkan lagama warin ama laftigan iyo matigan uu laba yimi ayay kaba dhigeen wahan hamaam walow nin siqa oo xaafida uu yahay wahamkiisay ka dhigeen dee kol haddii dadkii kale kuba khilaafeen bal taas buu markaa misaalka inoo sheegay xagga hoosena waydna yar eegi bal misaalkan markuu kaba hadlaya iyo umuuraha kuba tacalluqsan ama kolleyba waydna eegan doontaa intaaba way wallahu subxaana watacaala aclam اللهم زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا عملنا ولا تحرمنا وانصرنا ولا تحصر علينا ارضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد